madrasada ibnu camaar oo ka mid ah xarumaha lagu barto diinta islaamka ee ku yaala magaalada guriceel ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday baratay qur-aanka kariimka iyo sidoo kale culumta shareecada islaamka munaasabadda waxaa ka qeyb galay arday waalidiin iyo marti sharaf kale kuwaasi oo goobjoog u ahaa abaalmarinta la abaalmarinayay ardaydan dhammaysatay culumta shareecada iyo qur-aanka ugu horeyn qaar ka mida macalimiinta wax ka dhiga madrasada ibnu camaar ayaa waxa ay ardayda u jeediyeen dardaaranno la xiriira sidii ay u laba jibaari lahaayeen dadaalkooda qof kasta qur-aanka akrinaya kuna tactacayo kkicinaya ku dhibtoonaya wuxuu leeyahy nabigeen calayh salaatu wasalaam lahu ajraan laba ajar uu leeyahay labada ajarna waxay yihiin ajru lmashaqa wa ajru tilaawa inaan maaratay macalimiinta in lala shaqeeyo oo lala howlgalo oo la dhiirigeliyo oo hadda la kuurooya ardada loo soo diyaariyo oo jaabka looga rawraado idaaraadku sidoo kale macalinku mukaafaca waalidna kama haysto idaarana kama haysto maamul mid ka mid ah waalidiinta ardayda iyo sidoo kale macali ibraahim maamulaha madrasada ibnu camaar ayaa waxa ay sheegeen in ardayda looga baahan yahay in ay dadaal ku bixiyaan barashada diinta islaamka iyaga oo kula dardaarmay waalidiinta kale in ay dadaal ku bixiyaan sidii ay ubadkooda u bari lahaayeen diinta islaamka waa dugsiyaalka jooga waa masaajida jooga waa kuwa ilaaliya ummadda waa kuwa haga ummadda ilaahay markuu soo dejiyey na abuuray annaga kow labana uu soo dejiyey wixii aan ku dhaqmi lahayn iyo waddadii aan mari lahayn qofka nagu hagaya oo macalinka ka ah bacda nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa culummada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa ardayda qaaliga ah waxaan idinku bogaadinayaa dadaalkiinna iyo sabirkiinna waxaad muujiseen geesinimo iyo juhdi si aad u barataan kitaabka qur-aanka kariimka ah waana guul aada uga faa'iidaysan doontaan noloshiinna oo dhan maanta waa bilowga safar barwaaqo leh oo aad ku barateen qur-aanka kariimka ah sii wada barashada iyo cilmi raadinta maxaa yeelay ma jirta xad ama daa uu leeyahay horumarka cilmiga ugu dambeyn waxaan idiin rajaynayaa in barashada qur-aanka ay noqoto mid sii socota oo lagu dhaqmo laguna camal faro
ardayda ka qalin jabisay madrasada ibnu camaar ee halkaasi lagu abaalmariyay ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin muujinaya noocyadii kala duwanaa kutubadii iyo sidoo kale culumtii ay barteen